warqadahani hanjabaada ah ayaa ka kooban ilaa saddex bog waxaana lagu soo hagaajiyey masjidka imaamu shaafici ee ku yaala xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee sidar ee magaalada minneabolis waxaana warqadahani ku qoran hadallo islaam naceeb ah iyo aflagaado cabsi gelinaya dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkani maraykanka lama hubo in warqadahani loo diray masaajido kale sheekh cabdiqani qardhaawi waa imaamka masjidka imaamu shaafici ee lagu soo hagaajiyey warqadahani wuxuuna sharxayaa waxa ay ku saabsan tahay qoraallada loo soo qoray qdu waxaa moodaa inay isugu jirto hanjabaad iyo aflagaadho ma aha in qof gaara loo hanjabaayo laakiin diinta muslimka ama islaamka unbaa loo hanjabayaa waxaana waraaqda lagu soo hagaajiyey oo adreskeeda lagu soo qoray adreska masaajidka magaalada masaajidka imam shaafici ee magalada minneapolis waraaqdu waa saddex baal weeyaan saddex baal oo isku xiga saddexdaa baal waxaa ku qorani midba midka kale wuu ka daran yahay haddaan soo koobo maalan waxaa ka mid ah dadka muslimiinta oo aaminsan shareeca islam wax loo yaqaano ama shareeca low loo yaqaano ama shareecada islamka loo yaqaano dadka aaminsan waxay violation ku yihiin constitutionka maraykanka macnuhu waxa weeyaan waxay carqaladeynayaan wixii u degsanaa waddanka maraykanka marka wuxuu kusoo gabagabeynayaa waddankan maxaa u joogtaan ma isaga baxdaan waxaa ka mid a waxyaalaha runtii uu aada uga hadlayo xijaabkan iyo qur-aankan waddankaa la keenay laguma baahna dadka kalena waxaan u sheegaynaa inay waddanka isaga baxaan oo waddankooda ku laabtaan warqadani ayaa laga soo diray magaalada washington oo xarun u ah dowladda maraykanka balse ma aysan soo dirin dowladda maraykanka waxaa soo diray qof shakhsi ah sida uu mar kale sharxayo sheekh cabdiqani qardhaawi oo ah imaamka masjidka imaamu shaafici ee ku yaalla magaalada minneabolis waxaa dhacday in masaajidka shaafici ku yaala magaalada minneapolis uu helay waraaq ay ka muuqato hanjabaad lagana soo diray magaalada loo yaqaano washington d c dowladdu ma soo dirin laakiin qof ayaa soo diray waxaan isku daya inaan ogaada bal wiigii u dambeysay masaajidda kale oo waraaqahan loo diray laakiin ma aanan maqal ma aanan helin
hadallada islaam naceebka ee aan lala gamban ayaa kusii kordhaya dalkani maraykanka kadib markii madaxweyne loo doortay donald trump oo qudhiisu islaamka u muujiyey naceyb baahsan haddaba markii ay dhacdo arrimo noocani oo kale ah maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkani maraykanka waa kan mar kale sheekh cabdiqani qardhaawi oo ka jawaabaya dani waddanku sharciyaha ka jira masaajidku looyar buu leeyahay ka fekeri mayna laakiin dadka muslimiinta in ogaadaan wey haddii waxaana hore ku dhacaan ama masaajid loo soo diro arrimahan oo kale waddanku waa balaaranyan war la iskama hayo masaajidada maa ka dhisan inayn waxba argagixin ee la xiriiraan ama looyarkooda la xiriiraan waxaan kaloo laga maarmaan ah masaajidada waa khasab ama waa laga maarmaan in haddii wax gaaraan ama wax la gaarsiin kara in ku tashataan oo aad maaragtay marka hore maaragtay kasii taxdirtaan si kastaba ha ahaatee ma ahin markii ugu horreysay oo warqado hanjabaad ah loo soo diro masaajidada ku yaalla dalkani maraykanka taasi oo walwal iyo walaac fara badan ku abuurtay muslimiinta ku nool dalkani maraykanka waxayna arrintani ku soo adeeysaa iyadoo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu xayiraado fara badan uu saaray dalal muslimiin ah oo gaaraya ilaa toddoba waddan deeq darajo minneabolis